aadan kaaga mahadcelinaa waraysiga gaarka ah oo aan dalbaday in noo suuragasho inaan kula yeelano su-aasheeda u horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay safarkaada magaalada baydhabo ujeedadiisa waxay tahay horta aada iyo aad ayay umahadsantahay xusni baydhaba safarka aan ku imiday muhiimaddiisa waxay ahayday arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka mudday soo socdeen haddana waxay marayaan gabagaba meesha ugu dambeysay marka inaan kormeerno siday wax u socdaan iyo inaan dowladda iyo odayaasha iyo shacabka magaaladan joogaba sidii looga shaqayn lahaa doorashooyinka loo fududay lahay khilaafka iyo isqabqabsiga loo yaray lahay si wakhtiga loo beeqaamiyo muhiimadda ugu weyn taasay ahayd marka taasoo iyadana saddex qaybood sii kale ahayday mid waxay ahayd arrinta wakhtiga ku xidhiidha timinka ama wakhtiyeynta doorashooyinka in la ilaaliyo oo wax walba wakhtigii loogu talagalay oo guddiga doorashooyinka ay u dejiyeen inay ku dhacaan oo aan dibudhac iyo waxa aanay imaanin dibudhacu fursad nooma siinaya aadu wax badan nooga hadlayn karaa dadku marka inaanay daahin taas waxay ahayday dadku waxyaabaha dibudhaca keeni karoo dhan si ay uga fogaadaan isqabqabsiga iska daba eedeynta waxaas wadatashiga joogtaa la joogteeyo oo si dhaqsaa looga xeed wakhtiga la ilaaliyo qodobay ahayd qodobka labaad waxay ahayd aqalka sare oo asagana culays ay ka jireen yani gobolado dowlada dowlad goboleedyado dhanbaa culays ka jiraa ma aha koonfur goboleed culays u gaara ma qabto aqalkii tiradiisa waa yar tahay qabaa'ilka dowlad goboleedkaas politically ka kooban waa badan yihiin marka xoogaa qaybsankiisa culays ka jiraa lixdan iyo sagaal xildhibaan ayaa magaaladan lagu dooranaa qabaa'ilka lixdan iyo sagaalkaas xildhibaan lahoo dhan ayaa halkan jooga sideed kursi aqalka saraana waxaa la rabaa in loo qaybiyo dadkii marka culeysyadaas ayadana in tanasul dadka ay ka sameeyaan inaan ku dhiirigelino odayaasha dhaqanka iyo waxaa iyo inay ka tanasulaan laakiin amuuraha farsamada la saacido dowlad goboleedka inay wixii ciyaw wakhtiga aanay daahin dibna aanay u dhicin wacyigelin iyo maxaan ku idhaha bogaadin iyo annaga hawsheen waxay u badneed qodobkaas ayadana aqalka saraa qodobka saddexaad wuxuu ahaa arinta qoondahda gabdhaha oo iyadana yani in odayaasha dhaqanka iyo aan kala hadlaynay wacyigelin ka sameyneynay in ay gabdhaha qoondadoodii dhaqan geliyaan gabdhihii la keeno oo aanay ayaduna asbaab kale oo ama dibudhac keenta ama isqabqabsi keenta aanay noqonin oo xoogaa la waxeeyo boqol kiiba soddonkii lagu ballamay in la keenana gabdhaha in laga soo shaqeeyo la keeno marka aniga booqashadeyda guud ahaan doorashooyinkay la xiriirtay saddexdaas qodob ayaana ayay usii kala qaybsanayd waayahay maamulka koonfur galbeed mar dhow uu laba sano jirsan doonaa maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi maamulka koonfur galbeed sideedaba dadka shalay iyo xalay iyo maanta intii aan joogay dadka koonfur galbeedan arkay odayaasha dhaqanka xildhibaanka xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada federaalka ee koonfur galbeed ka soo jeeda waxgaradka ardayda jaamacadaha yacni mujtamaca bulshada qeybaheeda kala duwan ayaan la kulmay intaba yacni waxaan u sheegayey muddadii koobneyd ee dowladda koonfur galbeed ay jirta horumarka ay gaareen ee muuqada ee muxuu ahay maanta muuqda ayaan ka wada hadalnay aad iyo aad ayay dadku ugu qanacsan yihiin in maxaan ku ihahday arrintan waxaan markaa aan xusuustaa dhismihii maamul goboleedkan culayskii iyo muxuu ahaay buuqii aan kala soo kulannay aad iyo aad ayaa berigii la dhisayay laysugu buuqay walwal badan berigaasna galay amaaba colaadi meesha ka dhacdaayo intaasoo safar aan baydhabo ku imiday si waxaas loo dejiyo guddoomiyaha baarlamaanka ku yimiday yacni aad iyo aadaan xoog badan u gelinay maalintaas meeshay dadka joogeen ee maanta sida ay u kala duwan tahay waa arrin aad iyo aad dhiirigelin u leh dadkiina maanta isku duuban yihiin dowlad goboleedkeedu ay garab taagan yihiin anay ku faraxsan yihiin in dowlad goboleed ay leeyihiin iyo waxa horumarka muuqdo ee dowlad goboleedka ay qabatay ama magaceeda iyo jiritaankeeda ku qabsoomay dadku raalli inay ka yihiin marka dadkii shalay ishaystay iyo maanta dadkan u nimidee isku duubana isla socda ee muxuu ahaay aad iyo aadka ugu ugu faraxsan dowladooda oo ayidsan oo garab taagan wax lagu faanan waay waayahay dhanka tayaynta ciidanka oo kale maamulka koonfur galbeed waxa uu ka mid ahaa maamuladii inta badan ciidanka xoogga saaray marka aragtidaadu ka madaxweyne ahaan xagga ciidanka maamulka koonfur galbeed maxaa la dhihi kara way ka sameeyeen
walaahi iyadana waxyaabaha dee horumarkaa lagu faanayo koonfur galbeed ciidan booliisa daraawiisha ay sameeyeen oo dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidankeeda ah tababaray galeen qalabeynay sameeyeen waa qalabeeyeen xoolahooda ayagaa ku bixiyey dowladda federaalkana way way garab istaagtay way kaalmaysay wixii qalab iyo ay u heli kartay ciidankaasi waa qaarna tababaraa weli ku qaarna usoo dhammaaday waa howlgaleen amniga maanta magaalada muqdisho magaalada waxaan leeyahay raalaha baydhabo lagu qabanaayo ayay dadka oo tiirka tiir dhexaadka ah ayay ka mid yihiin sidoo kale meesha waxaa jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ayagana runtii dowlad goboleedkan dhulkeeda o dhan min tayeegrow laga soo bilaabay ilaa maxaan ku rahday diinsoor iyo dhulkao dhan ku baahsan yaa jooga oo meel walba ayagana shabaab dagaalka kula jiro marka runtii dhinaca ciidanka gobolkani waa horumar la taaban karo uu ka gaaray annaguna waa waa waa ku dhiirinayna waana garab taagannahay
maamul goboleed in goboladan ay yeeshaan waa xilligaadii aada madaxweyneahayd suuro gashay marka maxay kaaga dhigan tahay adigu
dabcan aniga waxyaabaha horumarka ah ama waxqabadka dowladda federaalka afartii sano ay soo jirtay ay qabatay ayay waxyaabaha ugu waaweynay ka mid tahay annaga dowladnimadii soomaaliya oo muddo lix iyo labaatan sana ah magaalada muqdisho aan soo dhaafin maamulkii iyo taladii dadka soomaaliyeed oo mar walba muqdisho ku urursanayd yaan ka shaqaynay dowladdu ka shaqaysay inay ka soo baxdo waxaa aniga aan fursad iyo aan ku faanayaa xilliga aniga hoggaanka aan joogay taladii soomaaliya xildhibaanadii maanta baydhabaa lagu dooranayaa garowaa lagu dooranayaa cadaadaa lagu dooranayaa kismaayaa lagu dooranayaa dabcan muqdishona qaaraa lagu dooran doonaa yacni inaanay hal meel ku urursanayn ee taladii inta baahday halkaan doorashada ka socota aniga madaxweynaha jamhuuriyadda anuu waxaan u imiday inaan un dadka dhiiri geliyo doorashadu inay si fiican u dhacdo laakiin dadka wada iyo dadka isdooranaya iyo waxa la dooranayo iyo dhammaan muxuu ahaaye saddex kun oo qof dad ka badana meeshaan imaanayo ku codaynayo ama magaaladan degan ama ka imaanayo dowlad goboleedka qaybeeda kala duwan iyo meelo kale marka waxay nooga dhigan tahay runtii wax weyn oo aan gaarnay noona muuqda berrina doorashooyinka dambe ee laba kun iyo labaatana degmada iyo tuulada inay si orda ku gaari doonaan marka waxqabadka dowladda qaybaha ugu waaweynoo muuqday ka mid tahay horumarka siyaasadda dalku gaaray olole doorasho ayuu wadanku ku jiraa dad badan xil bay raadinayaan oo kursiga madaxweynenimo ay ka mid tahay adigu booqasho ayaa ku soo gaartay inkastoo madaxweyne aad tahay wadanka meel kasta aad tegi karto haddana safarka baydhabo ma yahay mid la xiriira ololahaada
dabcan aniga inaan murashax ahay mar horaan sheegay laba sano ka hor ku dhowaad ma qarinin haddana weli murashaxaan ahay oo mar kale inaan xilka madaxweynimada u istaago oo aan qabtaan rabaa dadka soomaaliyeed hadday ii dhiibaan waxaan aaminsanahay wax weyn inaan kusoo kordhi karo laakiin booqashadeydaan maanta baydhabo aan imiday xooggeedu wuxuu ahaa arrimahaas doorashada iyo horumarinteeda laakiin kambeyn siyaasadeed ama murashaxnimo ma ahayn waxaanan dadkii aan arkay iyo mas-uuliyiintii madaxdii o dhan un aan ka wada hadalnay waxay ku ekaayeen keliya arinta doorashada iyo sida loo dadejinayo iyo sida loo horumarinayo iyo sida si sax oon isqabqabsi lahayn doorashada ugu dhici lahayd markaas kabacdi unbaa kambeynka madaxweynenimada uu ka dambeeya
qaramada midoobay dhowaan warbixin ayay soo saartay waxay ka digaysay in xaalad abaar ay ka dhacdo goboladan koonfur galbeed marka la yihahdo meelaha ugu daran oo inta badan abaari hadday timaado ay saameyso marka dowladdaadi maxaa ugu qorshaysan inay kaga hortagto khatarahaas laga digaya xagga abaarta walaahi waa run abaarahani dee waa dabiici lagama hortegi karo lama joojin karo laakiin in loo diyaar garoobo marka dowladda federaalka arrintaasi aad iyo aad ay og tahay duruufo gaar aho weliba xilligan doorashooyinka wixii lagu mashquulsan yahay way nooga soo aaday laakiin wasaaraddeena arrimaha gudaha iyo muxuu ahaay hay-adda muxuu ahaay ku saabsan muxuu ahaay waxyaabaha khalalaasaa noocaas oo kale abaaraha iyo disasterska markay yimaadeen ka shaqeysa intaba howl adagay ku jiraan oo waxyaabaha loogu diyaargaroobayo caalamkana already dalal badan saaxiibanahay iyo waan weydiisanay in ay amuurtaas diyaargarowgaas nagala shaqeeyaan haddii ilaahay uu keenana ilahay waxaan ka baryaynaa inaanay imaanina in ayna garab istaagaan marka abaabulkeeda waa socdaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda muxuu ahaay masiibooyinka ayaa aada iyo aada ugu mashquulsan
inta badan noloshaada waxaad ku qaadatay gudaha wadanka xogaalata ayaa tahay bulshada ayaad ku dhex jiri jirtay magaalada baydhabo maxaad ku xasuustaa
baydhabo wax badanaan ku xasuustaa waxaan u imiday shirar dib u heshiisiinaan u imiday baydhabo iyo gobolka guud ahaan iyo gobolka bakool gobolka gado yani muddo dheer waxaan ka shaqeeyey arrimo dib u heshiisiino qabaail ishaystay wax lamida iyo marar marar kamida baydhabo colaad ka dhacday cidlo ah oo qofi aanay joogin oo dadku aada ugu yaryaha oo laga kala cararayaan yaan imiday maanta waxaan aada ugu faraxsanahay baydhabo inay nabad tahay dadku ku badan yahay aad iyo aad loo degan yahay lix jaamacadood ay ka jirto oo arday jaamacadahaas dhigata ay joogto dugsiyo sare iyo dugsiyo hoose iyo waxbarashadii oo dhan ay ka xoogan tahay dadkii baydhabo inay inta is-abaabuleen ay wax qabsanayaan oo ay iskuulaadkii iyo maxaan ku rahday barihii caafimaadka iyo wixii dayactir iyo dib u dhis ay ku wadaan dadkii nolol fiican ay ka muuqato iyo dadaal iyo isku kalsoonaan iyo isku tiirsanaan ayagu ay is-aamineen maalintaas meeshii aan baydhabo ku arkay iyo maanta meesha ay u muuqataay runtii aad iyo aad ay u kala duwan yihiin waxaan ku xasuustaa marka baydhabo dhibaatadaas ay soo martay tii kasii horreysay sagaashameeyadii marka laga yimaado waxaan ku xasuustaa maamul dhisidii dhibkii waxay isku haysteen iyo maanta sida ay tahay yacni wanaagga ka muuqdo marka heerar kala duwan oo nolosha magaalada baydhabo ay soo marto intaba waayaag argu ahay maanta meeshii ugu fiicneed ay maraysaa alxamdulilah ugu dambeyntii wadanka kolley marxalad kale ayuu galay doorasho ayaa loo diyaargaroobayaa dadka qaar labaday jeer adib u dhacday arrinta doorashada ayay walwal xoogan ka muujinayaan maadaama waddanka madaxweyne aad ka tahay maxaad muujin karta oo kalsooni ah in doorashadii wakhtigeeda ay ku dhici karto
muddo oo sanad ka badan ayaa arrimaha doorashada laba sano ayaa laga shaqaynay laba kun iyo saddex iyo toban ayaan annaga shir la qabtay siyaasadda soomaaliya itijaaheeda hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban barnaamijka loo bixiyey ayaa shirkaas ka soo baxay laba kun iyo saddex iyo tobankii intii ka dambaysa waa ku shaqaynaynay in lix iyo tobanka doorasho ay dhacdo wakhtigeeda weliba ay dhacdo dib u dhacaanu ku imaanin intaasoo jeeraa laisku dayay barnaamij oo kororsiime iyo waxaa in laga shaqeeyo aniga mowqifkayga mar walba waa caddahay inaan kororsiime iyo waxaa aan laga shaqaynin dib u dhaca hadda yimidna dib u dhac farsamo waaye annaga waxaan ka nimiday oon diidnay laba sano kororsiimaa sanad kororsiimo ah sabab aan u jeclaa karno maalmo iyo beryo iyo usbuucyo iyo inuu dibudhaca aan rabi karno ma jiro dibudhaca yimiday dibudhac farsamo ahay haddana waxaan baydhabo u imiday magaalooyin kale oo muxuu ah dowlad goboleedyada aan dhowaan ayaguna aan u booqan doono waxay tahay dibudhacaas inaanu dhicin oo markaan aana dibudhac kale aanu imaanin iyo inaanu isqabqabsi iyo wix sabab kastoo keeni karta inuu dibudhac yimaado in laga hortago marka marnaba ma raalli kama ihin wax dibudhaca markaana weli uguma sii jirto marka haddana sida ay wax u socdaan oo meesha hadda hawsha doorashadu baydhabo ay ka marayso riboorada meelo kale aan ka helayo oo aan tegi doono maalmaha soo socda ayaguna dhammaan waxay muujinayaan in ay doorashadu wakhtigeedii ay dhici doonto haddii alla yidhaah